في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco waliba aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa labada bisha koowaad sannadka cusub ee hijriga kun afar boqol afartan iyo labada hijriyada guud ahaan barnaamijka waxaan maanta ku soo qaadanaynaa filimkii xiisaha badnaayee ee ay dhowaan baahisay mu'asasada alkataa'ib sidee looga falceliyey filimka fariimo noocee ah ayuu xambaarsanaa maxaadna kala socotaa dadka filimka daawaday tiradoodu halka ay la eg tahay waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya qaar ka tirsan wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير وهجاج toddobaadkan mu'asasada warbaahineeda alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay filim xiiso badan oo ahaa juska labaad xalqada saddexaad laa marxaban bihim kaasoo lagu soo bandhigay gumaad adag oo ciidamo itoobiyaan ah loogu geystay qaybo ka mida gobolka baay waryaheena cabdifataax maxamed qaasim ayaa si guud wuxuu warbixintan ku eegayaa filimka
بسم الله الرحمن الرحيم
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
رفعوا الصليب وأقبلوا كل علينا
mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay filimkii sida weyn loo sugayey maalmahan oo ay horay u sii ballan qaaday waa muuqaal mug weyn oo la daawan karayo ku dhowaad muddo saacad ah kana sheekeynaya taariikhdii uu soo maray dagaalka ay kula jirto xabashida tan iyo aas-aaskeedii waxaana uu soo bandhigayaa dagaaladii xamar iidaale iyo kuwii ugu dambeeyey ee lagu gumaaday ciidamada itoobiya ee kusoo duulay geyiga soomaaliya filimka oo ku baxaya saddex luqadood oo kale ah soomaali carabi iyo ingilish ayaa sidii inaad goobjoog tahay oo kale kuu tusaya dagaallo kala duwan ah oo uu ka mid yahay dhabbagal weyn oo cagta lagu mariyey kolonyo itoobiyaan ah oo ka dhacay waddada u dhexaysa muqdisho iyo baydhabo taariikhdu markay ahayd kun afar boqol iyo afartankii ama laba kun iyo sagaal iyo tobankii kaasoo looga tallaabsaday meydadka in ka badan konton iyo toddoba xabashi ah oo isugu jira saraakiil iyo askar ciidanka itoobiya oo qaylinaya ama eedaamaya sida ari libaaxyo baahani ku soo dhex dhaceen toogashooyin siijeed iyo soo jeed ugu dhacaya ayaa filimka lagu daawanaya waxaana intaa dheer gaadiidkooda gaashaaman iyo kuwa xamuulka ah oo dengiga waddada iyaga oo gubanaya aabiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya oo ka soo muuqanaya isdaarka waxa uu ku faanayaa in ciidamadiisu geesiyaal yihiin laakiin waxaa si ficil ah loo tusayaa inay yihiin fulayo waxaana tusaalooyinka ugu cajiibsan ka mid a afartan jir itoobiyaan ah oo ka cararaya wiil labaatan jir oo mujaahid soomaali ah
waxaan kaloo jecelahay inaan raaciyo sheeko soomaali nin baa wuxuu lahaa hal irmaan oo dhashay dabeedna ayadan baa waraaba ka cuna qori buu qaato wuxuu baadi doonay waraabihii waraabihii buu helay xabad buu ku dhuftay waraabihii hashii dul yaallo oo afka kale ayoo naftu ka baxday sida hadda gaaladu tahay ayaa dawaco dul timi markaasay ku jeesteestay dawacadii waxay tidhi carragga geelaysa loo cunaya haddii afka saa loo kala qabanayo bay tihi oo afka saa loo kala taagayo marka gaalada waxaa leey maxaa muslimka loo soo doonanayay haddii huga iyo hubka laga cararayo alaabta hadhow baktiguna afka kala taagayo maxaa dadka loo soo doonanayo muslimka loo soo doonanayo
filimkan saamaynta badan ah ayaa waxaa sidoo kale ka soo muuqanaya hogaamiyaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aanan horay uga soo muuqan qalabka warbaahinta uuna ka mid yahay yuusuf xaaji oo la arkayo isaga oo hadal dardaaran ah u jeedinaya ciidamo
waxaan idiin sheegnay soo maaha afrikaanka afrikaanka wuu sii kala daran yahaye etoobiyaanna si adag loola dagaalamo etoobiyaan si adag dagaalamo maxaa yeelay cadowga geeska afrika ama maanta faqriga aan ku aadanahay koobaada haysta ikhwati fillaah oo yuhuud yuhuud barga dhexe ay wakiilka tagaalada etoobiyaanna geeska afrika oo afrika o dhan bay wakiil uga tahay maxaa yeelay ikhwati fillaah waa cadowun laduud oo soo jirayn ah oo rasuulka uu noo sheegay kacbada inuu dumi doonaa oo waxaa weeyaan ilaa intan aan macnaha isheeg ilaahay subxaana wa tacaala diintiisu ay nabi maxamed jirtay maxamediyada islaamka dhib ku haya waa inaan innagana dareennaa oon u aragnaa etoobiya inay tahay cadowgeenna koowaada muslimiinta sidaan u daciifinayna aan juhdi ku bixin
filimkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay gaadiid hub iyo agabyo kale oo laga furtay ciidamada itoobiyaanka iyadoo aad arkayso saraakiil uu ka mid yahay ibraahim naaleeye oo dul taagan meydadka saraakiisha xabashida ah oo saxaafadda la hadlaya
kabtan waaye waxaa la dhahaa magaciisa maxaari waldu girma waa ma garanaysaan in etoobiyaan waaye sawirkiisana waa ka waa arkaysaan maxaaru waa ka maanta wuxuu ku baktiyey meel jamaaco agteeda ah jidka leega iyo u dhexeeya jamaaco ayuu ku baktiyey ilaa baa meeshaas ku baabi'iyey saraakiil badan ninkan had kabtankaa waxa waaye iyo kuwo badanba meesha waa ku baktiyeen waxaan dhan waa qaniimo waxaana arkaysaan qorigan qoriyaan meesha yaalla shamshuutarada waxaa laga soo qaaday cadowga ilaahay etoobiyaanka kuway wateen waaye saad arkaysaan oo kaa qoryaha laftooda xabadaa ku yaala waxaana arkaysaan qoryahaas beekaamyada cadowga ilaahay baa laga soo qaaday
filimka ayaa marka laga yimaado dagaalka uu soo bandhigay waxa uu xambaarsan yahay macaani guud oo ku tusaysa cadaawadda soo jireenka ah ee xabashida iyo sida la halgankeedu uu qoray isku dhiib ahaa xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay tahay cidda keliya ee maanta muslimiinta u taagan kaalimihii al-imaam axmed gurey amiir nuur sayid maxamed sheekh bashiir sheekh barsane iyo raggii la midka ahaa ee sababta u noqday inaan soomaalida laga saarin diintooda iyadoo uu sidaasi taxane u yahay dagaalka ka dhexeeya muslimiinta iyo xabashida ayaa waxaa kale oo filimka ka fahmaysaa in dagaalka lasoo bandhigay ee ciidamada itoobiyaanka ah lagu laayay uu aargud u yahay dad maati ah oo ay tacadiyo kala duwan ugu geysteen qaar ka mid ah gobollada dalka oo ay ka mid yihiin bakool iyo galgaduud oo isdaarka lagu soo qaatay sheikh cali maxamuud raage afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo filimka ka soo muuqanaya ayaa fariin guud u diray ummadda muslimka ah gaar ahaan soomaalida dadka muslimiinta ah waxaa looga baahan yahay inay riyada iyo malabwaalka iska daayaan oo waayaha la socdaan xilligan aan loon lahay cid wax ku siinaysaa ma jirto oo waa adiga iyo raganimadaada iyo meesha aad dhigto guusha iyo gobonimadana tub cidhidhah ayaa loo maraa ee hurdo iyo dhereg laguma gaaro waana tii ninkii abwaankaa u yidhi gobonnimo daleel laguma helo daar adoo gala eh haddaad doono leedahay naftaa diiq la geliyaay waa mur iyo deebaaq waxaa dib ugu aydaane xabashina garasho iyo gar la qabto ma lahan haddii aan la iska celinna boosaaso iyo hargeysa iyo xamar ayaa noqonaya kelinkii lixaad iyo kii toddobaad iyo kii siddeedaad haddana waxba nooma dhowrsana oo waa kuwa ciidamadii xabashidu magaalooyinkii soomaaliyeed dhex mushaaxaya calankooduna ka babanayo dadkuna aysan ku kadsoomin madaxda dabadhiifyada ah oo ay amxaaradu ku aqdaamato aadis aabahana looga taliyo waa nimankii dalka gumaysiga u horseeday waa niman dalka iyo dadkaba gadanaya waa niman galab dheer diin iyo dadnimo ka carraabay waa qolo dhigmiirad ah oo damiir iyo danqasho intaba ka maran ee soomaaliyey nin idiin damqanaya idinkama dambeeyo hadday idaan digtoonaan daad ba idin qaadiye duleedada kufaarta dacas idinku layno naf dalkaaga doonaysa firaash looma daadsho dabkan aan shidayaa dawadiinna weeye dariiqii rasuulkiyo dawga ha ka bayrina
in si fudud filimka loogala baxo macaani ka weyn xabadda dhacaysa iyo meydadka xabashida waxaa kaalin weyn ka qaadanaya aayadaha qur'aanka kariimka ah hadallada mas-uuliyiinta culimmada sida sheekh maxamed macalim oo ay soomaalida inteeda badan garanayso iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo muuqanaya etoobiya oo ligliganaysa islamarkaana u muuqata mid milatari iyo shucuub ahaan u sii burburaysa iyo waxaa isku soo hagaagay isdaarkan oo ay durbadiiba warbaahinta caalamiga ahi bilaabeen inay bogagooda ugu muhiimsan ku soo daabacaan warbixinno ay ka qoreen soomaalida dhexdeeda marka la eego baraha internetka wuxuu filimka ugu baahay si ka weyn aflaamtii hore maxaa yeelay ogeysiisyadii ay laba maalmood ka hor baahisay alkataa'iba ayaa waxaa la socday sawirro muujinaya meydadka ciidamo itoobiyaan ah dadkuna aad bay u jecel yihiin dagallada lagu laayo xabashida maadaama ay ku beeran tahay cadaawaddooda
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
waa hagaag haddaba filimka oo ahaa mid xiise gaara hugnaa ayaa ku faafay adduunka dacaladiisa waxaana si kal iyo laab ah u soo dhoweeyey muslimiinta caalamka gaar ahaan kuwa soomaalida inta aana soo gudbin falcelinta laga bixiyey filimka iyo sida uu u faafay wuxuu filimku ka koobnaa laba qaybood oo muhiim ah qaybaha hore waxaa lagu soo bandhigay dhibaatooyin ay ciidamada itoobiyaanku ka geysteen gobollada bakool iyo galgaduud qaar ka mida wariyaasheenna ayaa filimka nala falanqaynaya oo ka eegi doona dhinacyo kala duwan waxaanu ka hormarayaa wariyaheenna cabdisamed cabdulaahi oo ka mida wariyaasha filimka daawaday wuxuuna sharaxaad dheeriya ka bixinayaa tacdiyaadka filimka lagu soo bandhigay ee ay ku kaceen ciidamada xabashida itoobiya kuwaas oo dabcan soo dedejiyey weerarka argudka ah ee ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa mahadsan tahay walaalka haddii aan isdultaag ku sameeyo muuqaalka ay soo saartay muwaasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qeybta ugu horeysa filinka oo ay kusoo qaadanayaan masaadka iyo sidoo kale dhibaatada ay ciidamada xabashida itoobiya kula kacayaan dadka soomaaliyeed ee degan qeybaha kala duwan ee gobolada dalka soomaaliya muuqaalka markii saddex qeyb loo qeybiyo qeyb ka mid ah waxaa looga sheekeynayaa dhibaatooyinkaas halkaas oo aad ka ogaan karta muhiimadda ay leedahay in la bidhaamiyo ama bannaanka lasoo dhigo cadowtooyada ay xabashida itoobiya u qabaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah dagaal diimeed iyo mid dhuleedna uu kala dhexeeyo dadyow kala duwan ayaa muuqaalka kasoo muuqanaya oo itoobiyaan ku dhibaateeyeen kuwaasoo ay ka mid yihiin waayeele iyo sidoo kale dumar inkastaoo ay jiraan gobollo kale oo ay tacdiya kuwa la mida itoobiyaanku ka wadaan haddana laba gobol dadyow kala duwan ay jooga ayaa looga sheekeynayaa dadkii ay dhibaateeyeen xabashida oo qaarkood si darqi ah kaga badbaaday qaar la tacdiibiyey iyo sidoo kale qaar dhaawacyo culus loo geystay nin da ah oo lagu magacaabo xasan jibriil cabdi ayaa ugu horeyn soo muuqanaya kaasoo sheegaya in itoobiyaanku ay ka qaadeen ceel barde islamarkaana ay geeyeen xabsi ay ku leeyihiin dhulka soomaaliyeed oo ay gumaystaan sida jeelka caanka ah ee loogu magacdaray jeel ogaadeyniya wuxuuna sheegayaa in dhibaatooyin kala duwan ay halkaas kula kaceen ciidamada xabashi kalkaalka ah ee loo yaqaan liyu booliiska iyo sidoo kale xabashida qudhoodu wuxuu tilmaamayaa in tacdiibka loo geysanaya uu ka mid yahay in bacinta basbaas laga soo buuxiyo madaxa loo gelinayay waa kan xasan jibriil cabdi kan elbir iyo hamiin bari heraama noo qaadi maynjey mati tumo ikuusa haytani nijey gudi guday todoba bilooda ruun jigjigina nijey sidi isidii ku daran falaad humma nii boolis niina dhaganti ba'a midoow ilaahay maqaadiridiis basbaaski jaro madagal iingili adaadin muslim lii sheegadaw akhyaarkiin garaasonana adaadi naniinga dhagam gobolka bakool ee dalka soomaaliya wuxuu ka mid yahay gobolada tacadiyada ugu badan ay ka geysanayaan xabashida maxaarada etoobiya muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya rag iyo dumar isugu jira kuwaas oo ka sheekeynaya in mar qura ay duugeen toban iyo toddoba qof halka sidoo kale afar iyo toban qof oo dumar iyo caruur ahna ay baabuurtooda jiirsiiyeen xabashida etoobiya waa kuwan qaar ka mid ah oo arrintaas ka sheekeynaya kii dhammada waaba dhammada kii dhaawa ahaay dhaawa kayga kaa kuu ulasna ma dhahay afar lan dhatyo miyada dhatyo laha oo biya kuwaas waxay ahaayeen dad shacab ah oo degan gobolka bakool kuwaasoo ka sheekeynayay dhibaatooyinka ay xabashida u geysteen markaana sidoo kale waxaa loo wareegayaa gobolka galgaduud oo qaybo ka mid ah ay xabashidu kusoo duuleen halkaasna ay tacadiyo kala duwan ka geysteen maxamuud cali gacal ayaa ka mid ah dadka kasoo muuqanaya waa ugaas waxa uu ugaas ka yahay degmada galcad ee gobolka galgaduud wuxuu ka sheekeynayaa xilligii ay halkaas kusoo duuleen xabashida in ay isagu xireen dhowr iyo afartan qofna ay xabsi isugu geeyeen nabadoonkan wuxuu sheegayaa in wax alaale wixii gaalo laga filanaya oo idil ay ku sameeyeen gobolka galguud aan ka tirsannahay waxaan nahay degmada galcad ayaan khaasatan nabadoon ka ahay gurigeygii oo baadiyo ku yaalla anigoo jooga ayaa la yimid indhahaa layga xiray gacmahaa layga soo xiray waa lay soo waday halkaanaa lay keenay waxaa layidhi si naxariis darraa ayaa lay jujuubay qolkan geeska ah oo hadda noo muuqanaya ayaa laygu xiray waa dirdil badanaa laygu sameeyey inqaabaad fara badanaa laygu sameeyey afartan iyo shan qofood oo ayaguna inqaaban ayaa meesha laygugu geeyey waxay aan ka sugaynay etoobiya soomaaliya inay kula kacaysa wixii aan ka sugaynay oo dhabaan ku aragnay xasan geelle ugaas isna waxauu ka mid yahay nabadoonada walaayada islaamiga ah ee galgaduud wuxuu sheegayaa in wiil isaga uu dhalay iyo sidoo kale mid uu awoow u yahay oo midkood uu mucalim ahaa ay xabashidu si bareer ah u dileen
dad badan bay laayeenoo shacaba laba wiil mid anugu aan dhalay oo la yidhaha cabdiqani xaashi geelle waa ay dileen oo macallima wiil awoowe aanu ahay oo la yidhaha maxamed bele geelle ugaas asagana waa ay dileen
xakiimo cali maxmuud iyaduna waa hooyo kasoo muuqanaysa muuqaalka waxay sheegaysaa in wiilkeeda ay xabashida horteeda ku dileen weliba iyadoo la dagaalamaysa kana daba cararaysa waxay sheegaysaa in rasaas badan ay kusoo tuureen kuwaasoo in badanoo ka mid ah ay ku dhaceen wiilkeeda halkaasna uu ku dhintay waxayna ka mid tahay dadka deegaanka ceelle hele ee gobolka galgaduud anigoo ah la yidhaahdo xakiimo cali maxamuud kana tirsan deegaanka ceelle helay kana mida dadkii ay xabashidu kusoo duushay dhibaatadana ay u geysatay ayadooy iga dileen wiil yar oo aan dhalay oo la yidhaahdo bulhaan cali cabdulle anigoo arkaya sida xabadaha loogu shubay anigana ay dhankayga iiga shubeen kana daba cararaya ayay ninkaa wiilkaas iga dileen maxaa tiraayay markii ugu horreyday xabad bay shanshada kaga dhufteen bulhaan cali cabdulle markuu xabadii ay shishada kaga dhufateen oo ceyrinayeen oo u soo dhacayna laba xabadood oo kale midna beerka ku dhufteen midna wadnaha ku dhufteen oo degdegahay ka gaarsiiyeen dhibaatooyinka ay xabashidu geysteen ee gaar ahaan kuwa kasoo muuqanaya muuqbaahiyaha alkataa'ib oo ay kala xanuun badan yihiin murugo daran ayayna qaarkood kugu reebayaan kuwa ugu xanuunka badnaa waxaa ka mid ahaa qiso uu ka sheekeynaya maxamuud salaad cabdulaahi wuxuu sheegayaa in qoyskooda oo meel ku wada sugan ay soo gaareen ciidamo etoobiyaan ah oo taangi wata taangigoodana ay dadkii dardarsiiyeen xaaskiisa ayaa ka mid ahay dadka taangiga la jiirsiiyey iyadoo weliba xaamilo ahayd ilmihii yaraa ee caloosha ku wadayna sidaas ayay ku dhinteen dagaalada xabashida oo dalka islaamka kusoo duushay kufaarta etoobiya dadka ay wax u dhibeen aan ka mid ahayn wakhtiga ayna soo weerarayna wakhti subaxa oo ahay meesha aan joognay waxaa waaye deegaanka wabxo meel ku dhow oon u dheerayno baadiyihiisa u dhow ah gabadha aniga xaaskayga ahaydoo ilmaha dhashay oo la yidhaah ayaan axmed iibaan hayle iyo wiil oo ilmahayga ka mid ahaay oo la yidhaah yuusuf maxamed salaad cabdulle iyo mid ay caloosha ku waday urkiisa laheyd oo sheegga markay taangiga dardarsiiyeen ou inta dhinaca ka jeexmay ka soo baxay galabkii subaxii ay dhimatay oo galabkii ninkaasu dhintay wardooxuuna ahay taangiga markii gabadha la dardarsiiyey oo gosha ka baxay dhaawacana waxaa dhaawacmay nin awowgeenna ahay oo nala jiray waalid cabdi cumar warsame waa oday da' ah oo kasoo muuqanaya muuqaalka weliba qaybta ugu dambaysa ee dhibaatooyinka looga sheekeynaya wuxuu ka sheekeynayaa sida ay etoobiyaanka taangiga u jiirsiiyeen qoyskiisa weliba isaga labada lugood ayay ka jireen oo hadda waa curiyaan wuxuuna qaybaha dambe ee hadalkiisa si kal iyo laab ah ugu duceynayaa mujaahidiinta oo u taagan jidka allah iyo uhiilinta ummadda muslimiinta ah etoobiyaanku maxaasoo ka yimi hadda midka weli jooga maxaas jooga ou ahaay annagoo fafadhinna oo meesha quraac ku sugayna aan waxaan u jeedna intaas uga soo orda isagoo nagu soo cabiran islaantiioo saas u taagan oo mara geb ku sii toddoba bilood adoo ninka islaanta qabay wuxuu yidhi ilmahaas caloosha toddoba bilood iyo shan iyo toban habeen ay hooya calooshyada ku ahaayeen ilmahaas bannaankaay ku dhaceen ayadana waa mariyey annagiina markuu islaantii maray oo aniyo wiil dhalo afar jira ou nagu soo jiireeyey isagoo nagu hasuuqay afartaas saxaafaddaasay ku dhimay aniguna waa ku dhaawacmay aniga waxaa i gaaray lugtaas labadaas lugood oo uga maray qaarkii hore geedaan kula jira saasaan geed ugula hoos cararay intaanan lugihii soo laabin oo imarsiiyey lugtaan waa jebiyey inta waa ka jebshay silibkaa inta waa ka gooyey waa jebshay tanna intuu ka jebshay awalbahe muslin iyo gaalaan kala ahay aniga iyo gaalana isma afnaqaa ee ilaahay ha naga jebiyo muslimiinta sow ma daruur cirkooda adaa tihiin ee ilaahayow idin daryeel kuwa ma habeenkiina dhaxanta taagan maalintiina qoraxda taagan muslimaan cadow karin allah ka dhigo muslimiina cadow karin allah ka dhigo ku cibaada ku shiida ku shahiida oo ku shiida na allah ka dhigo ilaahay idankii idanka lama jireen kacalooyinow kaca waktigu waa gababsiyey eh gurmadaaydadku lagaasi taageer ma jirsadaa eh
ugu dambeyn marka salmaan waxaa soo muuqanaya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo isna wacad ku maraya inay u argudi doonaan waalidiinta iyo caruurta soomaaliyeed oo ay mar weliba xabashida dhibaatooyinka kala duwan ku hayaan isagoona sidoo kale soo qaadanaya nusuus caddaynaysa in allaahu u hiilinayo qofka madluumka ah nabigeenna moxamed sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi dacwatu lmadluumi yarfacuha allaahu fowqa alghamaam وتفتح لها أبواب السماء ويقول رب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين رواه الترمذي qofkii dulman allah subxaana wa tacaala ducadiisa wuxuu ka sare marinayaa daruuraha waxaana loo furayaa irdaha cerka allahna wuxuu odhanayaa subxaana wa tacaala awoodayda ayaan ku dhaartaye waan kuu gargaari oo waan kuu gargaari xilli dambaba ha noqotee walaalaheenna muslimiinta ah iyo waalidiinteenna ay ciidamada kiristaanka etoobiya dadkoodii xasuuqeen waxaan allah subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu sabr iyo iimaan ka siiyo una boogadhayo kuwoodii shahiidayna inuu allah subxaana wa tacaala u naxariisto annagana haddii aan nahay wiilashooda mujaahidiinta iyo ehelkooda waxaan wacad ku maraynaa in etoobiya laga jari doono gardarrada iyo dhibaatada ay dadka muslimiinta u geysatay waxweeye addoomaha ilaah nooga aargudine waxbayaan adduunna laga siin ilintidayniye utunteenna waan heli haddaan il kalayna dhigine araaraha intaan maraynay nagu arkayaane mar uubaa sidii aarlibah ooda soo jebine
waad mahadsantahay cabdisamed cabdulaahi waxaan ku soo dhoweynayaa maxamed daahir calisow maxamed waxaad ka mid tahay ragga daawaday filimka ka waran qaybaha dambe ee lagu soo bandhigay dagaalka lagu xasuuqay ciidamada itoobiyaanka sida uu u dhacay iyo waxa kaaga muuqanayay aad baad u mahadsantahay haashim cabdinaasir waxaan wax yar ka eegi doonnaa filim xiise leh oo mu'asasada alkataa'ib toddobaadkan sii dhammaanaya ay soo saartay kaas oo lagu baahiyey baraha internetka isdaarkan oo qayb ka ah silsiladda taxanaha ah laa marxaban bihim innahum saalunaar ayaa socday ku dhowaad hal saac waxaana filimka uu watay macluumaad xasaasi ah oo marka laga sheekeynayo wakhti badan u baahan dhinacyo kala duwanna laga eegi karayo filimkan haashimow inta uusan soo bixin ka hor baraha internetka ayaa ogeysiiskiisa lagu nashiriyey dadkuna marka waa ay sugayeen weliba waxaa xusid mudan in si horudhac ah loo soo warinayay macluumaadka uu filimka wato taas oo keentay in xiisihiisa uu sii kordho waayo dadka waxa ay dhowrayeen ishana ay ku hayeen waxyaabaha uu la gaar noqon doono qaybtan labaad ee silsiladan anigu si gaar ah waxaan u falanqayn doonaa oo xamaasad gaar ah ii lahaa dagaallo filimka lagu soo qaatay inkastoo qeybaha hore filimka murugo uu xambaarsan yahay oo aad arkaysid dad eheladeena ka mid ah oo ka sheekeynaya dhibaatooyin ay kala kulmeen ciidamada xabashida itoobiya soomaaliya kusoo duulay qaybta markaa aan jeclahay inaan wax ka sheego fikirkayna aan ku cabiro waxa aan kala kulmay amaba aan ku arkay waa dagaalada filimka lagu soo qaatay hashim filimku dhowr dagaal baa si goosgoos loogu soo qaatay laakiin hadafkiisa waxa uu ahaa dagaal xoog leh oo ka dhacay inta u dhexaysa baydhabo iyo muqdisho wadadaasi oo bataatanba lagu xasmiyey laguna soo afjaray kolonyo ciidamo etoobiyaan ah filimka inta lagu guda jiro si goosgoos ah waxaa lagu tusayaa dagaalkii iidaale ee caan baxay kaas oo dhacay sanadkii labada kun iyo lixdii laguna laayay ciidamo badan oo etoobiyaan ah sidaad ogtahay dagaalkii iidaa leh waa la isku milmay waana la isku hilboobay mujaahidiintu dagaalkaasi waxa ay ku qabsadeen taangiyo iyo gawaari uraallo ah askar noolnool xitaa waa lagu qabtay dagaalkaasi marka si kooban waxaa lagu tusayaa macluumaad kooban oo ku aadan dagaalkaasi iyo meydadka ciidamada etoobiya oo xilligaasi wadooyinka la waray iyadoo gantaalada mujaahidiinta ay ku dullacayeen magaalada baydhabo oo xilligaasi xarun u ahayd dowladdii cabdilaahi yuusuf marka si goosgoos ah ayaa dagaalka lagu tusayaa mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakatu shabaabulmujaahidiin filimkana soo saartay juhdi badanna ku bixisay qaybaha dambe waxa ay usii dhaadhacaysaa hadafka filimka oo ahaa in lagu muujiyo muslimiintana qulubtooda lagu shaafiyo dagaal kamiin ahaa oo lagu soo afjaray ciidamo etoobiyaan ah halkaas oo askar aad u badan lagu laayay khaniimo badanna looga furtay ciidamada etoobiya kuwaasi oo qayb ka ahaa kuwa koofiyada amisom qaatay dhabagalka cagta lagu mariyey ciidamada etoobiyaanka ah ee ka dhacay inta u dhexaysa muqdisho iyo baydhabo waxaa lagu dilay askar ka badan lixdan askari oo saraakiil ay ku jireen xaqiiqatanna waxaa weerarka lagu tilmaami karaa xasuuq lagu baabi'iyey ciidamadan xabashida etoobiya ee qaybta ka ah shisheeyaha jooga dalkan waxaad arkaysaa ugu horeynba marka la gudagalayo dagaalka dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta oo u diyaargaroobaya kamiinkan iyagoo hawdka ku jira adkaarta afka ku haya allahna ka baryaya in cadowgooda uu ka guulsiiyo waxaa hadda soo shanqaraya oo la maqlayaa gawaari ciidamada etoobiya waxaa ugu horeeya gaari taangi ah gaarigan waxa uu furo u noqon doonaa gawaari kale oo wadada lagu gubi doono ciidamada etoobiya taangigan saaran waad dareemaysaa filimka markaad daawanaysid in ay eegayaan dhulka howdka ah bakdinna ay ka qabaan wadadan oo inta badanba aysan ku badbaadin ciidamada shisheeyaha in dagaal ay kula kulmayaan meeshay noqotaba waxyaabaha isoo jiita waxaa ka mid ah in qarax xoogan gebi ahaanba taangiga lagu burburinayo halkaasi dagaalyahan dhiiran oo u dhow taangiga kaamirada alkataa'ibna ay qabanayso mujaahidka iyo taangiga oo aad isugu dhow ayaa ku guulaysanaya in uu hawada u diro taangiga taangigiina boolbool buu u kala dhacayaa maxaa sugaysaa marka ciidan gaarigii ugu horeeyay laga qarxiyey maxaa dhici kara gawaarin waa ay kuu saaran yihiin weliba haddayba lugaynayaan oo wax kala mogta gawaari bay saaran yihiin jaha laga jira ma garan karaan meesha qarax uu kaga yimid ma fahmayaan dhulka dhulkoodii maahan wax kasta waa uu cadow geedaha waa uu cadow shimbiraha waa uu cadow duurjoogta waa uu cadow wax kastoo dhaqaaqa way ka baqayaan halkaasi kamiinkiibaa ka bilaabanaya dagaal xoog leh baa dhacaya rasaastii baa isku dhacaysa dhowr jah ayaa etoobiyaanka laga soo gelayaa rag hubaysan oo caaboonoo dheg la qabta lahayn ayaa fooda gelinaya ciidamada etoobiya waxaad arkaysaa ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin oo gacanna qoriga ku sita gacanna calanka raayada tawxiidka ku wata oo wacdaro ka dhigaya saxaadka dagaalka waxaana ay baabi'inayaan inta ka hartay ciidamada etoobiya xabashida ma garan karaan jaha looga yimid waxaa loo diiday inay gawaarida ka soo degaan kuwii soo degayna maxaa gawaarida kaga soo degteen baa qabatay waayo dhan kasta ay u cararaan xabadaa kaga soo dhacaysa mid weliba oo ka tirsan ciidamada etoobiya ee gawaarida ka soo degay nasiibkana u yeeshay waxa uu afka saaray meesha uu ku badbaadi karayo halka ciidamadii gawaarida la socdayna ay ku dhex gubteen gudaha gawaarida ciidamo isku dhex yaacay oo is-dhaafdhaafaya ayaad arkaysaa mid kasta oo cararana daawadayaasha waa loo muujinayaa oo calankii etoobiya baa daba socda si aad u dareentid sida u baxsanayaan ciidamada etoobiya allahu subxaanahu watacaala raggii dagaalkaasi galay waxa uu siiyey guul ballaaran garabkoodana waa uu ka baxay ciidamada kirishtaanka etoobiya goobta lagu dagaalamay waxaa ku soo haraya ciidamada shabaabulmujaahidiin oo taftiish samaynaya gawaaradii bay baarayaan wixii naf ay ku jirto ayay dhammaystirayaan waxaan arkaya askari etoobiyaan ah oo isagoo uuraalka ku dhex jira ee rasaasta ku bilaabatay halkaasna uu ku dhaawacmay qoryo aan u filayo inay wax ku karsadaan ayaa gaariga saarnaa qoryihii buu ku dhex jiraa alla markaasi warwaa uu haya ayaa weydiiya hal il buu soo taagayaa haashimow oo wuxuu fiirinayaa dagaalyahanada al-shabaab oo kor taagan martii baa looga takhalusayaa oo ishii nuuxnuuxsanaysay meeshaasi bay ku xirnaysaa warkiisa halkaa buu kaa igaga haray aakhirana masiirkiisa waa jahannamo sida allah subxana watacaala qur-aankiisa uu ugu sheegay kufaata ee ku caasiyey allah subxaanahu watacaala filimka sidaasi buu kusoo gabagaboobayaa qaybta dambe hashim marka loo eego ciidamada afrikaanta soomaaliya kusoo duulay kuwa etoobiyaanka waxaa lagu tilmaamaa xoogaa inay isxajiyaan oo meydkooda way ku dhintaan hal askari haddaad ka dishid waad isku dhimanaysaan maanta o dhan meeshaasi buu taagan yahay wuxuu isku dayayaa in qofkaasi uusan ka tegin oo saxaafaddu aysan soo bandhigin laakiin dagaalkan oo lagu kala baxay taa waa suurtageli weysay nin weliba waxa uu la baxsanaya naftiisa isagoo ka cararaya saaxiibadiisii oo qaarkood ay ka dalbanayaan gurmad kuwa ay dhaawacan yihiin laakiin ma samayn karo isaga ayaaba naftiiba haysaa moogta marka waxaad arkaysaa casartii etoobiya oo dhulka daadsan midadkoodii tuutahoodii calankoodii sawiradoodii waxyaabaha sidoo kale aad arkaysa waxaa ka mid ah in haashimow in macawuusta ay wataan ciidamada etoobiya oo ay caanka ku yihiin macawuustaasi oo ah karfantooda waayo askari etoobiyaanka markuu dhinto in la isku jabiyo ayaa la dhexgeliya sidaasi baa lagu qaadaa kuwaasi marka bartaasi bay ku dhinteen nasiib daradooda waa ay waayeen wax isku jabiya oo macawuusyadii karfanta u ahaa geliya calaa kulli xaal qaybaha dambe ee dagaalka waxaa lagu tusayaa haniimooyin aad u badan oo looga furtay ciidamada etoobiya marka dagaalkan askarta etoobiyaanka lagu xasimiyey alkataa'ibna ay soo saartay waxa uu ku soo aaday xilli xasaasi ah oo waxaadba is leedahay wakhtiga uu soo baxay abiye axmed saameyn ballaaran bay ku yeelanaysaa mar hore haddiiba la soo saari lahaa waxbay uu ahaan lahayd laakiin hadda waqti waxaa filimka la soo saaray cadaadis xoogan oo ku haysto gudaha dalka etoobiya qoomiyadaha ay ku kacsan yihiin jahawareer uu ka taagan yahay etoobiya oo uu kala maarin la'yahay dalkii xaalkana faraha uu ka baxay sidoo kale filimkan waxa uu kusoo beegmay xilli abiye axmed uu shaqadii ka eriyey wasiirkiisii difaaca oo uu ku bedelay madaxii amniga iyo nabadgelyada gobolka oranaya si uu ugu qanciyo oramada oo aad kaga soo horjeeda maamulkiisa wasiirkan xilka laga qaaday waxa uu abiy axmed xilkan u magacaabay sanadkii oo ahayd wakhtigii uu dhacay weerarkan jidgalka ah ee lagu baabi'iyey ciidamada etoobiyaanka khilaaf soo jiitamaya kadib ayuuna xilkiisa ku waayey abiy axmed waa nin teknolojiyada ku takhasusay hashim oo maamulkii fircoonkii in africa mala zanaawi wuxuu u qaabilsanaa dhinaca teknolojiyada waa nin baraha bulshada aad ula tacaamula daawada mutaabaceeya la socda wixii lasoo dhiga oo madaxda kale afrikaanta waa uu ka duwan yahay marka rag iyo haween taageerayaal ah oo shabaabka u jajaban oo baraha bulshada isticmaala mabda-oodana ku qanacsan ayaa laf dhuunta gashay ku noqday abiy axmed sidee ugu noqdeen waxay ugu noqdeen barihiisii u isticmaalaya twitterka iyo facebooka ayaa liinkyadii filimka looga buuxiyey arag waa kaasa ciidamadaas sida loo laayay way saamaysay oo waxna kama oran karo oo hadduu hadlo iyo hadduu ka aamusaba labadaba way saamaynaysaa si sandulo ah oo qasab ah ayaa filimkii lagu gaarsiiyey oo uu ku arkay madaxdii etoobiyaanka sidoo kale waa ay arkeen filimkii dadka abiy axmed ku taxan oo kumanaan ah oo etoobiyaan ah iyo kuwo kale oo dibadda jooga oo qurba joogta etoobiyaanka ka mid ah iyo madax reer galbeed ah iyo kuwo afrikaan ah oo isaga daba socday filimkii waa ay arkeen marka layaab kale bay ku ahayd abiy axmed laakiin dadka etoobiyaanka ah maanta waxba kama oran karaan filimkan sababtoo ah si guudba waaba ku kacsan yihiin mogta abiy axmed wadankiina maba ka jiro amni iyo kala dambeyn iyo maamul dimuqraadiyad ah oo lagula xisaabtami karo dayacaadda ciidankiisa reer galbeedka tusaale ahaan hashimow wadan ka mid ah haddii ciidan sidan looga layn lahaa gebi ahaanba wadankaasi waa ay ka guri lahaayeen cagtayna furi lahaayeen sababtoo ah waxaa muuqata inay jabeen dadkoodana waxay u sheegaan ma haystaan laakiin afrikaantu sidaa maaha waad ogeyd burundi kuwo badan baa laga laayay ugandhayska waa laga laayay etoobiyaanku waad ujeedaa waa laga laayay kenyaatiga ceelcadda baa lagu laayay waa calooshood u shaqaystayaal oo hadda in madaxda waddamadaasi ma jirto cid ay ka baqayaan inay ku kacdo banaanbax ku samayso ka dalbato inay iscasilaan laakiin qof weliba gurigiisa baa laga tabayaa haddii laga qariyana alkataa'ib baa soo bandhigtay oo shucuubta waddamada ciidamadooda ka joogaan soomaaliya gaarsiinaysa filimka mar gabagabadii wakhtiga noogu yar aawii waan soo koobayaa abiy axmed ayaa lagu soo gabagabeynayaa oo ismahadinaya sheegaya in ciidamadooda ay yihiin gehisiyaal ay ku faanaan oo meelo badan ku guulaystay saaxada dagaalka qayb kale oo shaashad yar ah waxaa lagu soo bandhigaya ciidamada etoobiyaanka meydadkoodii iyagoo la eirsanaya gawaaridiisa la gubay marka alkataa'ib waxa ay leedahay waa kuwa bal eeg oo daawo ciidanka aad ku tilmaamayso inay geesiyaal yihiin wacdarada aynu u dhignay fiiri ኢትዮጵያውያን ኩራት የሆነው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን annagu haddii aan nahay xukuumadda itoobiya waan ku faanaynaa geesinimada ciidankeenna ኢትዮጵያውያን ኩራት የሆነው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ከሀገራችን ህዝቦችም አልፎ ለሰላም ማስከበር በተሰማራባቸው ሀገራትና ህዝቦች ሁሉ በውጤታማነቱና በህዝባዊ ወገንተኝነቱ ምስጉን ሰራዊት ነው።
ciidamadeennu markay ku guulaysteen inay goob ammaan ah ka dhigaan waddanka waxay hormuud u noqdeen ciidamada nabad ilaalinta ee jooga waddamada deriska ah wayna ku guulaysteen howshaas ከሀገራችን ህዝቦችም አልፎ ለሰላም ማስከበር በተሰማራባቸው ሀገራትና ህዝቦች ሁሉ በውጤታማነቱና በህዝባዊ ወገንተኝነቱ ምስጉን ሰራዊት ነው።
sidoo kale waxaad arkaysaa ciidamadan marka ay qaadanayeen koofida amisom oo shaatiga ay bedelanayeen iyagoo gawaari saaran salaanta u saaraya saraakiishooda kibirsan iyo gawaaridii oo dhinac kale gubanaya holac uu ka baxayo rasaas ka dhex shanqaraysa askartooda ku dhex gubanaya halkaas cadaab fi dunya ah uu ku haysto qaybaha dambe filimka waa kasii bixi rabaa hashimow een ii dulqaado cafwan qaybaha dambe waxaa lagu soo bandhigaya odayaashii dhaqanka oo dhiirigelinaya mujaahidiinta iyo ummadaba qaybtii gaarka ahaydna haashimow aan ku falaqaynayay dagaalka iyo macluumaadku xambaarsanaana waa naga intaa aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir calisow haddaba filimku wuxuu aad ugu faafay baraha internetka isagoo jebiyey iskoor ballaaran marka la eego tirada dadka daawaday iyo sida looga fal celiyey haddaba arrimahaas waxaa la socday waryaheenna salmaan axmed aad baad u mahadsan tahay walaalka Ee, sidaad la socoto tan iyo markii uu soo baxay juska labaad ee xalqada saddexaad laa marxaban bihim inahum saalu nnaar oo ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib laguna soo qaatay weerar ka min ah oo qeybo ka mida gobolka baay lagula eegtay ciidamo xabashi ethoobiyan ah wuxuu filimkaas aad ugu faafay baraha internetka si ka duwan ee sidii hore ee ay u faafi jireen filimaanta ay soo saarto mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib Ee, taasina waxaa ugu wacan sida dad badan ay sheegayaan ee, filimka oo ahaa ee, filim aada uga duwan filimaantii hore marka loo eego gumaadka loo geysanayo ciidanka ethoobiyaanka ah ee qeybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalkeena soomaaliya iyo sidoo kale filimka oo soo gudbinaya aragti fadhisa oo ku aadan damaca guracan ee ay xabshidu ka leeyihiin dalkeena soomaaliya iyo sidoo kale si guud sooyaalka colaadeed ee ka dhexeeya muslimiinta geeska afrika iyo xabashida marka filimka marka loo eego labadiisa jus ee aadka u ballaarnaa ee wuxuu ahaa kay taariikheed cilmi ah oo saacado gudahood kusoo koobaya boqolaal sano siraac dherarsan Ee, sidaas darteed marka ee, filimkan gaar ahaan qeybtiisa dambe wuxuu yeeshay saameyn aada u ballaaran ee isagoona aada ugu faafay baraha internetka gaarayna dadkii ugu badnaa ee maalmo gudahood daawada filim ay soo saarto mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib sida dad badan ay ku tilmaamayaan filimka wuxuu ku soo baxay luuqadaha soomaaliga carabiga iyo ingilishka wuxuuna si isku mid ah ugu faafay ee baraha facebooka twitterka telegramka rocketjad oo ah bar ay jihadiyiintu u badan yihiin iyo xitaa goobo kale oo qeyb ka ah social media waxa laysku yidhaahdo ee hadda dadka ugu badan ee jooga caalamku ay isticmaalaan nuskhooyinkiisa kala duwan qof waliba marka wuxuu doonanayay luuqadda uu fahmi karo qofkii soomaali ah dabcan luuqadda soomaaliga ayuu qaadanayay kii carabi yaqaanana luuqadda carabiga ayuu qaadanayay kii ingilishka fahmayana nuskhada ingilishka ayuu daawanayay oo uu fahmi karayay Ee, marka dhammaan ee, qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa daawaday filimka oo maadaama laba luuqadood oo caalami ah iyo mid maxalli ahba uu ku soo baxay waxay noqotay in qof waliba uu fahmi karo si weliba fudud u fahmi karo ee, filimka iyo risaalada uu xambaarsanaa meelaha uu sida aadka ugu faafay ee filimka waxaa ka mid ah barta facebooka halkaas oo boqolaal kun oo ruux ay ku daawadeen filimka sida ay caddaynayso tirakobyadii ugu dambeeyey ee la sameeyey waxaana ugu wacnaa iyadoo dadka kooban rag iyo dumar oo dhalinyaro u badan ay juhdi ballaaran ku bixiyeen ee faafinta filimka iyo gaarsiinta meelo kala duwan waxaa la arkayey linkiga filimka oo qabsaday inta badan beejajka ugu caansan ee ay soomaalidu leeyihiin ee dad raxan-raxan u socda oo aada u fara badan oo dhammaantooda ay midaynayso muhiimadda ah in filimka uu gaaro bulsho badan ayaa la arkayey iyagoo sida madaafiicda oo kale u asqeeyey linkiga filimka baraha ugu caansan ee dadka soomaalida ah warbaahintooda guriyaashooda iyo siyaasiyiintuba ku leeyihiin ee barta facebooka taasi marka waxay keentay in filimka uu gaaro ee shareexo aad u badan oo ka mida bulshada gaar ahaan dadka soomaali weynta ah oo laga yaabo qaarkood inaanay weligoodba daawan filim ay soo saartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iska badaaye ee aflaamta guud ee ka soo baxa mu'asasaadka jihaadiga marka miisada uu lahaa filimka ee uu ku faafay ee u keentay in dad badan oo aad u badan uu gaaro ee waxaa la oran karaa taas ayay ahayd waxaana dadka horboodayey dhalinyaradaas faafinayay filimka ee isugu jira rag iyo dumar ay uga mahad celiyeen dhalinyarada ansaarta ah sida dadaalka uu ku dheehan yahay ee ay u faafinayeen ee filimkan ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib dabcanna lagu daawanayey muuqaalo toos ah oo laga soo duubay weerar ka min ah oo loo dhigay ciidamo ethoobiyan ah si adag oo halyeennimo ka muuqatana ee ay ciidanka xarakat al-shabaab almujaahidiin wacdaro ugu dhigeen ee ciidankaas xabashida ethoobiya ee qeybta ka ah duulaanka lagu soo qaaday dalkeena soomaaliya ee dabcanna weerarkaas wuxuu ahaa weerar aada u weyn oo waxaa lagu dilay konton iyo toddoba askari oo ethoobiyan ah kuwaasoo intooda ugu badan lagu arkayo meydadkooda ee halkii lagu dagaalamay oo ay soo qabatay kaamirada mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib marka loo eego marka dadka soomaalida ah ee filimkan ee daawaday islamarkaana ee si toos ah oo dhammaystiran ee filimka u wada arkay marka lagu qiimeeyo linkiyada lagu rafciyey filimka waxay cagacagaynayaan ee inta u dhexaysa ee boqol iyo sagaashan kun ilaa iyo laba boqol oo kun oo ruux waa nisbe aada u badan dabcan in hal nusqo oo ka mid ah ay daawato tiro intaas leeg weliba saddex maalin gudahood marka intaas laga soo tago waxaa jira dad warbaahin iyo shakhsiyaad caan ah u badan oo filimka qaybo ka soo qaatay tusaale ahaan qofkii danaynaya jaanibka ciidanka ethoobiyaanka ah ee la xasuuqayo wuxuu soo jartay qeybtaas qofkii matalan xiiseynaya ama doonaya in bulshada uu tuso qeybta dadka muslimiinta ay kaga sheekeynayaan dhibaatooyinkii ay kala kulmeen ciidanka ethoobiya qeybtaas ayuu soo jartay ama qofkii warbixin ee ka diyaariyey filimka oo si guud usoo bandhigaya ee waxa filimkaas ku jirana wuxuu jirtay hadba laqdada iyo kilibka uu rabay marka waxaa jirtay dad badan oo shakhsiyaad ah wariyaal leh oo siyaasiyiin leh oo warbaahin leh oo dad ansaara leh oo qaabkaas ula tacaamulay filimka si dadka loo gaarsiiyo iyadoo qof waliba uu hadafkiisa gaarka leeyahay marka haddaynu qiimeyno si guud linkiyada noocaas ah ee lasoo jarjaray ee filimka ka midka ah dadka daawaday waxay ku dhow yihiin nus milyan qof bimacnaa shan boqol oo kun oo qof marka sidaas la leeyahay waxaad ku fahmi kartaa hal qof oo leh bar facebook ayaa soo geliyey kilibyo uu ka soo jaray filimka waxaana kilibkaas oo keliya dadkii daawaday ay gaarayeen laba boqol iyo soddon kun oo ruux dadka marka kommentiyada ka dhiibanayay ee qofkaas filimka kilibka kasoo jaray waxa ugu badan ay raadinayeen waxay ahayd filimka oo dhammaystiran ayaan u baahannahay dowrkaas iyo baahidaas marka waxaa buuxiyey ee dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira oo ansaar ah kuwaas oo filimka linkigiisa ay horey usoo diyaarsadeen qof weliba oo dhaha filimka ayaan u baahanahay isagoo dhammaystiran markiiba siinayey taas oo keentay marka in dad badan oo badan oo weliba u badan bulshaweynta soomaaliyeed uu filimku gaaro kuwaasoo isugu jira rag dumar waayeelo iyo caruur xitaa oo waxaa la arkayey dad oranaya waa markii ugu horeysay aan daawado filim ay soo saarto mu'asasada alkataa'ib al-shabaab wallaahi waa geesiyaal haddayba sidan u galeen ethoobiyan waad ka fahmaysaa marka qoraalada ay soo qorayaan inay tahay markoodii ugu horeysay oo ayba arkaan ciidan ethoobiyan ah oo la xasuuqayo oo weerarka la kulmay ciidanka xarakat al-shabaab almujaahidiin marka si guud waxaan dhihi karnaa dadka soomaalida ah ee filimka daawaday nuskhadiisa soomaaliga weliba waxay gaarayaan celcelis ahaan boqol iyo sagaashan kun ilaa laba boqol oo kun oo ruux oo ah dadka filimka sida tooska ah linkiga lagu rafciyey ka daawaday waa tiradaas dadka maqaaticda iyo kilibyada laga soo jaray filimka arkay ee dabcanna markii dambe raadiyey linkiyada dhammaystiranna celcelis ahaan waxay gaarayaan nus milyan ruux ama shan boqol oo kun oo qof waana nisbe aada u weyn oo daawadayaal ah ee dabcanna la filayo in in badan oo ka mid ah ay ka dhaadhacday risaalada uu xambaarsanaa filimka oo ah in dowladda xabashida ethoobiya aanan lagula tacaamuli karin waxaan ka ahayn luuqadda silaaxa ama qoriga waxaa xusid mudan oo lagu fahmi karaa in filimka ay daawadeen bulsho weyn soomaaliyeed in dadka qaar ay odhanayeen xitaa waxaan soo xusuusannay dagaaladii sabansaban ay isaga horyimaadeen ee soomaaliya iyo ethoobiya waxaad fahmaysaa in dadka sidaas odhanaya ee ugu yaraan ay goobjoog ahaayeen xilligaas oo ay fahmi kareen wixii socday taasoo marka muujinaysa in filimka uu qaybaha kala duwan ee bulshada uu si isku mida u gaaray dadka ku nool wadamada carbeed ee filimka daawaday waxaa hadda lagu qiyaasaya celcelis ahaan lixdan kun oo ruux marka wax lagu qiimeeyo inta daawatay oo aragtay oo furtay ee linkiyada filimka lagu rafciyey ee dabcan sida isku midka ah loogu faafiyey ee baraha kala duwan ee ay bulshadu ay ku kulanto Ee, waxaa xusid mudan in dhalinyaro tiro badan oo isugu jira soomaaliya carabba ay filimka ee ku faafinayeen bar youtube ah oo uu leeyahay nin youtuber ah oo lagu magacaabo cabdulaahi ashariif oo ah nin u dhashay dalka masar islamarkaana bartiisa youtube-ka ay ku xiran yihiin ee, wax ku dhow saddex milyan oo qof marka dhalinyarada ayaa filimka halkaas ku faafinayay isagoo diyaarsan oo linkiyo leh ee, waxaana dabcan ay kaga gol lahaayeen sida laga fahmi karo maadaama reer masar uu saameyn ku leeyahay siraaca ka soconaya bariga afrika ee dhexmaraya muslimiinta iyo nasaarada oo waxaad la socotaa in hadda uu jiro ee, khilaaf ka taagan biyo xireenka annahda oo u dhexeeya ee, dowladaha ethoobiya masar iyo suudaan marka reer masar waxay dareemayaan in dowladda uu hogaamiyo cabdilfataax siisi ay ku fashilan tahay mashruucaas oo uu mugdi ku jiro masiirka malaayiin eh, ruux oo masaari ah oo dadka masar ku nool waxaa lagu qiyaasaa boqol milyan inay kor u dhaafayaan waa nisbe aad u badan marka eh, mucdamkoodana waxay ku xiran yihiin oo ay noloshooda ka maarayaan eh, biyaha webiga niil sidaas darteed haddii eh, biyaha webigaas qalqal la geliyo waxay ka dhigan tahay inay halis ku jirto nolosha dad badan oo masaari ah sidaas darteed eh, dadka filimka ku faafinaya barta youtuberka eh, cabdulaahi ashariif waxay oranayeen ama u muujinayeen eh, shacabka masaarida ee muslimiinta ah in ethoobiya ee luuqadda lagula hadli karo keliya ay tahay luuqadda awoodda sidaba ka dhacday soomaaliya oo maalin keliya looga dilay eh, konton iyo toddoba askari oo ethoobiyaana halkaasna marka eh, filimka wuxuu ku yeeshay daawadayaal hor leh oo weliba la filayo in mucdamkooda ay yihiin ee dadka reer masar maadaama cabdullah ashariif uu yahay nin masaari ah kuna xiran yihiin ee dad badan oo masaari ah marka nuskhada carabiga inta hadda aynu ognahay ee tiradu marba marka ka dambeysa aad ayay usii kordhaysaa laakiin inta hadda aan ognahay waa lixdan kun oo ruux inay daawadeen ee nuskhada carabiga ee juskii labaad xalqada saddexaad ee laa marxaban bihim ee ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxaa kuu soo haray nuskhada ingilishka ee uu lahaa filimka ee qaybtan waxaa inta badan lagu faafinayey barta twitterka oo ay u badan yihiin ee dadka ee ku hadla luuqadda ingilishka islamarkaana u badan guriyaasha caanka ah hay-adaha iyo weliba maraakista diraasaadka sameeya ee qaarkood ka faallooda jamaacaadka jihaadiga ah oo ay ku jirto xarakat al-shabaab almujaahidiin marka nuskhada ingilishka waxaa aad loogu faafiyey baraha twitterka waxaana la arkayay dhalinyaro isxilqaantay oo linkiga filimka si toosa u gaarsiinaya dhammaan hay-adaha afraadda guriyaasha iyo maraakista diraasaadka ee ay qusayso siraaca ka soconaya bariga afrika ama qaarkood kaalinba ku leh oo dhanka shisheeyaha kasoo dagaalamaya ee waxaa dadka la gaarsiiyey ka mid a dhammaan hay-adaha ee qaramada midoobay ee qaabilsan soomaaliya iyo wariyaasha reer galbeedka ah ee arrimaha soomaaliya ka hadla waxyaha kala duwan ee maraykanka oo ah ee dowladda ugu badan ee taageerta ciidanka ethoobiya ee duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya ee marka qaybta twitterka wuxuu leeyahay miise ama khaasiye ah in qofka magaciisa iyo filimka aad isku raaciso markiibana qofka waxaa u dhacaya notification oo waxaa loo sheegaya in fariin gaara ay soo gaartay sidaas ayuuna ku fiirinaya halkaasna marka nuskhada ingilishka waxay ka heshay ee dadyow aad u badan waxaana marka laisku celceliyo filimka la dhihi karaa nisbada daawashadiisa waxay ku dhowdahay ama saacadaha soo socda insha allah ay gaari doontaa hal milyan oo ruux waxaa xusid mudan oo in la baraarujiye mudan inay jiraan linkiyo badan oo aynan isdul taagin oo aynan arkin oo qofka tusaale ahaan marka uu filimku eh, la dhaco oo uu degsado eh, haddii uu haysto internet speed fiican leh isaga ayaa soo rafcinaya marka waxaa jira eh, dad noocaas ah oo filimka si iskooda usoo rafciyey oo dad badanna dabcan ay ku xiran yihiin sidaasna waxaa ku dhici karta in filimka uu ku helay daawadayaal kale oo aynaan isdul taagin oo aynan ka warhaynin maadaama inta badan aan tarkiisinaynay linkiyada rasmiga ah ee lagu rafciyey warbaahinta islaamiga ah gaar ahaan aljabha aliclaamiya oo ah cidda faafisay ee filimka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib haddii aynu intaas kaga soo gudubno habka uu u faafay filimka iyo dadka daawaday tirada ay la egyihiin ee waxaan soo gudbinaynaa qaar ka mid a tacliiqaadka ee laga bixiyey ee filimkan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ahaa filim aada u muhiimsan waxaana ku hormaraynaa qeybta dadka soomaaliga ah qof lagu magacaabo maxamed cali yare wuxuu yiri al-shabaab noolaada weligiina markii uu filimka daawaday oo uu jeclaaday ayuu qoraalkaas soo dhigay gabar lagu magacaabo caasho xasan waxay leedahay raggeena allah mideeyo aamiin umu khaalid waxay leedahay daruur cirkooda adaad tihiin ilaahow idin daryeel mujaahidiinta al-shabaab cumar nin lagu magacaabo wuxuu yidhi al-shabaab waa dowladda keliya ee ka jirta bariga afrika waa dowlad islaami ah qof walba oo muslim ah waxaa waajib ku ah inuu fadhiga ka kaco oo uu walaalaha ku garab istaago hardanka ay kula jiraan cadowga saliibiyiinta ah ee kusoo duulay dhulkeena hadalkiisa aad ayuu u dheeraa intaas ayaan kasoo qaadanaynaa gabar lagu magacaabo nashaad waxay leedahay waa muuqaal muujinaya taagdarida amxaaro iyo siday u xasuuqayso ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah cabdiwahaab wehliye wuxuu yidhi etoobiya waa cadowga ummadda soomaaliyeed iyo diinta islaamka aamine cali waxay tidhi annaga ethoobiyan iyo wax la mid ah nama hawaysan karaan zakariya nuur wuxuu yidhi al-shabaab waa mujaahidiin u taagan difaaca kitaabka allah ee allaha guul ha siiyo allahu akbar yahuud iyo dabadhilifkooda allaha jabsho amxaaran allaha jebiyo allahu akbar ayuu yidhi gabar lagu magacaabo mumtaas waxay tidhi shabaab waa ragga keliya ee u taagan maanta difaacidda diinta alleh iyagoo hadafkooda yahay sidii ay ummadda muslimka ee soomaaliyeed ugu noolaan lahayd cizi iyo sharaf halka cadowga iyo kaaliyaashiisa maqaarka nooga eg ay noo geysteen dhibaatooyin aan la soo koobi karin wallaahi haddii ay maanta shabaab ahaan lahayn inaan wax sharaf ah lahaan lahayn oo aanay ciduba nooga hareen alle ha guuleeyo geesyada geeska afrika allahu akbar nabadoon nuur cabdi qorane wuxuu yidhi ethoobiya waa cadow weyn gabar lagu magacaabo salme aadan waxay tidhi jeceliya gumaadka gaalada guul geesiyaasha al-shabaab mascuud nuur cabdi wuxuu yidhi guul guul alle ha dhowro kuwa dhulka la jaray cadowga muslimiinta dadaalkiina sii wada ilaa laga waayo wax kufaar ah ama kufaar la joog ah allaha garabkiina taagan mar weliba insha allah suldaan ugaas wuxuu yidhi ragga mujaahidiinta ah ee meeshan ku jira magacay doontaan wata meeshaad rabtaan jooga weli jihaadku wuu socdaa qalbiyadiina alle ku xira inshaa allah meel weliba ducada aan ku ridno si gaal waddankeenna looga waayo fiiro gaara ayuu yidhi markaan sidaas leeyahay al-shabaab fikir ahaan waan ka soo horjeedaa waana khilaafsanahay meelaha qaar al-shabaab laakiin amisom iyo wixii soo raaca markaas oo xabadda la wata qoortaha loo dheereeyo waa isku mid allah ayaaba cadeeyey dabcan waxaad dareemaysaa in qofkan uu yahay qof la dhacsan habka loo xasuuqay ciidanka ethoobiya laakiin si kale laga yaabo inuusan boqol boqol ku ahayn taageeridda halganka jihaadka ah ee ka soconaya bariga afrika cabdiraxiim maamule nin lagu magacaabo wuxuu yidhi maasha allah ciidamada ethoobiyaanka ah in la laayo waa arrin fiican anaguna niyadda ayaan idinkala jirnaa dayax salaad xasan wuxuu yidhi ethoobiya waan necbahay waan ku faraxsanahay sida aad cashar lama iloobaan ah uga dhigteen oo aad ethoobiya ula dagaalamaysaan xasan soomaali wuxuu yidhi waa guul usoo hooyatay islaamka maasha allah axmed daahir carab wuxuu yidhi waan soo dhoweynayaa ethoobiyaanka huf laga dhigay dabcan sida loo xasuuqay ayuu tilmaamayaa cali maxamuud wuxuu yidhi waan jeclahay dilka ethoobiyaanka sakariye sunaari nin lagu magacaabo wuxuu yidhi waa wax lagu farxo laaya ethoobiyaanka iyo kenyaatiga cumar gacal wuxuu yidhi cadowga soomaaliyeed in saan loo galo aad ayaan ugu farxay waana jeclaan lahaa kuwa saan u galaayo inaan ka mid ahaado waa dabcan qof la dhacay ee sida ciidanka ethoobiya loo xasuuqay haddana ku haminaya inuu kusoo biro halganka jihaadka ee ka soconaya bariga afrika filimaanta dabcan ee saameynta ay leeyihin waxaa ka mid ah in dad badan oo iska hurda uu hurdada kasoo toosinayo filimka oo marka uu arko siraaca soconaya waxa la isku haysto dabcan maadaama aflaamtu ay la socdaan nusuus sharci ah iyo aayaad ee qur-aanka kariimka ka mid ah qofkii waxaa ku dhalanaya in uu fadhiga ka kaco sidaasna uu kusoo haleelo halganka lagula jiro shisheeyaha maxamed toore wuxuu yidhi etoobiyaan balaayaha ku dhacdo waa nacbahay maxamed axmed wuxuu yidhi wiilashan markan oo kale ayaan taageeraa dila etoobiyaanka naclad ha ku dhacdee haddii aynu intaa ku dhaafno ee dadka soomaalida aad ay u badnaayeen dabcan qayb ka mid a oon awoodna ayaan soo qaadanay waxaa jira tobannaan kun oo ruux oo kommentiye iyo afkaar ee filimka lagu daacaminayo oo lagu taageersan yahay bixiyey hase ahaatee dhammaantood isma dultaagi karno waxaan soo gudbinaynaa qayb ka mid a ee afkaarta laga dhiibtay filimka waana markan ee dadka carbeed dadka carabta ah in badan maadaama qoraalku u fudud yahay qaarkood xoogaha maqaalaad dhexe ayay soo qaadanayeen laakiin waxaan soo gudbinaynaa tacliiqaadkan isdultaagnay intii aan ka gaarno qof jooga suuriyada dhaawacan sida uu sheegtay wuxuu leeyahay waa filim aad u qorxoon iyo bilow wanaagsan waxaad arkaysaa xeqdiga saliibiga ah ee ka dhanka ah muslimiinta halka uu gaarsiisan yahay marka horena waxay indhahaygu la ilmeeyeen dhibaatada ay saliibiyiintu u geysteen muslimiinta dabcan wuxuu cabirayaa qaybaha hore ee filimka oo dadka ka soo muuqanayey oo dhibana u ahaa ciidanka ethoobiya ay kaga sheekaynayaan ee dhibaatada ay kala kulmeen ciidanka ethoobiyaanka wuxuu sii yiri qofka suuriya jooga kadib wuxuu isdaarku ku tusayaa sida cisada ku jirta qofka muslimka ah aanay ugu ogolaanayn inuu dulliga qaato marka la kala baro qaybta labaad filimka waxaa sare u kacaya himada ayuu yidhi waxaadna arkaysaa sida loo xasuuqayo cadowga diintan wuxuu yidhi khayr allaha ku abaalmariyo qof kasta oo ka qayb qaatay duulaankan ciddii taageertay qorshaha dejisay ee raashiinkana u diyaarisay wuxuu sidoo kale leeyahay ma hilmaamayno libaxyada iclaamka oo ah dad ay ku faanto diintan waa kuwa khabarka farxadda leh gaarsiinaya muslimiinta guud ilaah u gargaar muslimiinta meel kasta ay joogaan wasalaamu calaykum ayuu yidhi qof kale wuxuu yidhi alla halyeysana libaxyada soomaaliya waa sabar iyo la sabartan dadaal ibtilaa iyo dhibaatooyin loo geysanayo muslimiinta waxaana dhibaatadaas geysanaya ciidamo militari oo ka socda dowlado kusoo duulay soomaaliya kuwaas oo doonaya inay damiyaan nuurka allah hase ahaatee allah nuurkiisa wuu dhammaystiraya gaaladuba ha nacdeen ayuu yidhi qofkan wuxuu u muuqdaa qof maqaal ee ku taxliilinaya filimka oo wuxuu kasoo bilaabay gumaystihii ingiriiska maraykanka iyuu kusoo xoojiyey kadib ethoobiya wuxuuna bogaadinayaa ee sida xarakat al-shabaab almujaahidiin iyo dadka muslimiinta ah ee halgankan ku saaciidaya ay u sabreen una adkaysteen Ee wuxuuna sheegayaa in arrinkaas ay ku gaareen fadliga allah marka ugu horeysa marka labaadna ay tahay inay ku toosnaadeen oo ay ka run sheegeen sida loo rajaynayo insha allah manhajka iyo caqiidada wuxuu sidoo kale ku ammaanayaa in ee, arrinkaas ay ku gaareen inay ku sabreen ee takaaliifta ka dhalanaysa sugnaanshahaas oo aan ahayn dabcan ee, wax ee, aad u yar wuxuu sidoo kale ku ammaanayaa mabaadiida cadcad iyo raayada waadixa ah ee ay wadato xarakat al-shabaab almujaahidiin taasoo markiiba muujinaysa in halkan uu ka soconayo dagaal u dhexeeya dad muslimiin ah iyo dad gaalo ah wuxuu sidoo kale ku ammaanayaa oo uu sheegayaa in miraha jihaadka bariga africa uu bannaanka usoo baxay markii ee, dadka muslimiinta ah iyo mujaahidiintuba allah ay tala saarteen sidoo kalena ay diideen inay wadahadallo iyo iyo isfahan iyo waxaan caddayn ay la galaan ee, mukhaabaraadka iyo dowladaha duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya wuxuu sidoo kale ku ammaanayaa ee, mujaahidiinta xarakat al-shabaab almujaahidiin inay aad u wanaajiyeen oo uu allah u yasiray ee dagaalka loo yaqaano xarbul cisaabaadka oo ah dagaal ee aad u dheer islamarkaana lagu burburin karo ciidanka awoodda badan ee kusoo duulay wadamada caalamka islaamka qof kale wuxuu leeyahay marka hore waxaad dareemaysaa murug markaad arkayso ee dadka muslimiinta ah ee ay nasaarada xabashida ah dileen waa muuqaalo xanuun badan iyo laqataad naxdin leh waa aabba sheeganaya ee haweenay garoob noqotay oo qaylinaysa dareenkaaga ayaa isbedelaya ayuu leeyahay markaad daawanayso dadka dhibanaha u noqday ee taangiyada ciidanka xabashida islamarkaana gawaarida jirsiiyey dadka abriyada ah xaqdigaaga iyo xasadka aad u hayso axbaashta saliibiyiinta ayaa sii siyaadaya ee farta ayaadna caro la qaniinaysaa adigoo tamaninaya in laga aarguto markiiba ee mashhadkii ama filimkii wuu isbedelayaa waxaadna ka arkaysaa cadasaadka ama kaamirooyinka mu'asasada alkataa'ib halkaas oo lagu xasuuqayo ciidanka ethoobiya ee geystay dhibaatadaas waa qoraal xoogaa dheer waan ka gudbaynaa waxaa kaloo jira qof lagu magacaabo muwaxid almaqribi wuxuu leeyahay "Ee, sugitaan dheer kadib iyo sabar kadib waa tan mu'asasada alkataa'ibta aan jecelnahay oo inoo iclaaminaysa fasli cusub oo ku tusaya hal abuurka ku aadan isdaaraadkeeda waaweyn ee soocan kuwaasoo wallaha ku shaafiyey laabta dadka mu'miniinta ah kuna carageliyey quluubta gaalada ka gadaal markii qalbiyadeennu dhiigeen sidoo kalena indheheennu ay ilmeeyeen oo aan aragnay ee, muuqaallo naxdin badan oo diiwaan gelinaya jaraa'imta ay nasaarada xabashidaha ka geysanayaan dhulka soomaaliya waxaa yimid muuqaalada nafhurka iyo dulmidiidnimada oo ay dhiigooda ku saxiixeen ee geesiyaasha ka mid ah jeeshul cusraha soomaaliya kuwaas oo dhadhansiiyey saliibiyiinta ayuu yidhi cadaab qaraar waa tan etoobiyada saliibiyadda ah oo shalay hanjabaysay filaysana inay ka takhallusi doonto mujaahidiinta ay maanta taangiyadeedu noqdeen dambasta oo kale waxaana u geystay arrinkaas libaaxyada xarakat al-shabaab almujaahidiin falilaahi daruhum wa cala allahi ajruhum waxay laabteena ku shaafiyeen oo ay ku qaboojiyeen halyeenimadooda iyo siday u gumaadeen cadowga allah ayuu yiri muwaxid almaqribi oo kasoo jeeda dhulka maqrib alislaam kadibna wuxuu soo qaadanayaa maqtaca ka mid a nashiidadii ee filimka xasriga u ahayd ee uu qaaday mid ka mid a mujaahidiinta jasiirat alcarab dabcan marka ee, filimkan bilistitnaa wuxuu noqday ee, filimaanta ugu saameyn badan ee baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ee, dad badan oo badan ayaana daawaday waxaana ilaa i hadda soconaya oo lala ballaaran oo ay wadaan dad isxilqaamay oo ay filimka ku gaarsiinayaan guri kasta si risaalada mujaahidiinta ay si isku mid a u gaarto dadka muslimiinta ah ee la dhacsan halganka jihaadka kuwa loo warxmatashiilay iyo xitaa kuwa ku jira safka shisheeyaha si qof kasta marka uu bayino iyo basiiro ugu sugnaado halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa ee sida uu u faafay filimka iyo tacliiqaadkii ugu muuqday ee laga bixiyey intaan ka bixin waxaa xusid mudan in dadka tacliiqiyey filimka uu ku jiro asheikh abi maxamed almaqdasi oo aad ugu farxay ee sida ay ciidanka xarakat al-shabaab almujaahidiin u xasuuqeen ciidamada xabashida ethoobiya dadka nuskhada carabiga daawaday ayuuna ku jiray sheekha waad mahadsantahay salmaan inta aad sheegtay dabcan marka laga hadlayo dadka daawaday filimka waxaa dheer dadka ku nool walaayaadka islaamiga ah ee filimka ka qaatay istuudiyaasha islaamiga ah sidoo kale dadka ku daawaday fagaarayaasha walaayaadka islaamiga ah ee filimka laga shiday kuwaas oo aad u badan marka la eego masaaxaadka walaayaadka islaamiga ah ee aadka u ballaaran عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين guud ahaan intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo toddobaadkan gebi ahaanba aan ku soo qaadannay filimkii xiisaha badnaa ee ay toddobaadkan baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib laguna soo bandhigay xasuuq lagala duldhacay ciidamada xabashida etoobiya waxaan u mahad celinaynaa walaalaha nagala qayb galay barnaamijka iyo dhegaystayaasha tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون